الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada walaalayaal muctamarkeenii shanaad ee soo qabanqaabiyeen towfiiq islamic center oslo norway maanta oo ah maalintii afaraad ee muctamarkeena iyo muxaadaradii koowaad ciwaankeeduna waxaa weeyaan qur-aanka iyo sayniska waxaana inoo soo jeedin doonaa sheekeena sheekh mustafa xaad ismaaciil falyatafadal mashkuuran maajuuran biidn illah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته موضوعا ولا لدو سوقرين والإعجاز العلمي في القرآن أما نوع إعجاز ككمدة وهؤلاء دنبع علماء آيات قوة رماه icjaasku marka icjaas laga waramayo waa kelima mushtaqa min alcajz waalcajzu aldacf wacadam alqudra waa kelmad laga soo dhambashay ama ka timi ereyga alcajz cajsiguna waa dacfi acjaza yani cajzu u nisbeeyey ama itaaldarridiisu tusay almucjisa isilaax alculamaa waxay ku tilmaamaan inuu yahay amrun khaariq lilcaada maqruunun bاtaxadi saalimun min almucaarada icjaaska waxaa la yidhahdaa bay dhahdeen waa arin khaariq lilcaada ah wixii la yaqaanay ka baxsan markaynu mucjiso ka waramayno laakiin maqruun bitaxadi ay la socoto goodi laleeyahay cara la kaalaya waxaasi oo kale isla markaana saalim min almucaarada kaas baa mucjiso la yidhahdaa fi luga marka aynu tilmaamayno icjaaz alqur'aan macnaha looga dan leeyay waxa weeyaan bay culammadu leeyihin icjaaz alqur'aani annaasa an yaatuu bimili waa qur'aanka oo la leeyahy wuxuu cajsi gelinayaa bini aadamku inay la yimaadaan isagoo kale yani nisbat alcajzi ilayhim mawduuca kan markaynu hoos usii gallo icjaaska ku saabsiisan qur-aanku waa mucjis ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay inuu nebi moxamed salawaat ullaahi wasalaamu calayhi cadayntiisii uu noqdo laakiin markaynu leenahay alicjaaz alcilmi waxay culammadu inta badan uga jeedaan waxyaabaha uu qur-aanku sugay ama waxyigu sugay kun iyo afar boqoloo sannadood ka hor laakiin barashada bini aadamka iyo aqoonta bini aadame kobcaysa ay haatan un ogaatay wakhtiga kan ama imikuun la ogaaday waxay caddayn u tahay nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi risaaladiisii si kale haddaynu u tilmaamno waxaynu odhan karnaa baabkani mala waa baabkii culammadii hore ay qori jireen ay odhan jireen dalaa'il nubuwa yani culammadii hore kutub aada u tiro badan bay leeyihiin oo la yidhahdo dalaa'il nubuwa waxyaabaha nebinimada nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh caddaynaya ay kaga waramayaan halka kan waxa aynu waxoogaa ka tilmaami doonaa masalada tan oo ah waxyaabaha caddaynaya nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyhi risaaladiisa waayo nebi kasta oo ilaahay subxaana wa tacaala qoom u soo diro mucjizaa la siin jiray intii badnaydna qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa ambiyadii hore mucjisada la siiyey iyo risaalada la siiyey labay kale ahaan jireen risaalada waxay ahaan jirtay waxyi loo soo dhiibay nebiga inuu nebi yahay waxa caddaynayaana shay risaalada ka baxsan bay ahayd oo inta badan shay maxsuusa shay tanjabul oo la taaban karaa masalan nebi muuse salawaat ullaahi wasalaamu calayh waxa la soo siiyey maxay casaa muusa inuu nebi yahay ulbuu dhulka dhigayey oo intay bahal isu bedasho wax walba oo sixir iyo waxay sameeyeen oo dhan cunaysay idan mucjisadiisu waxay ahayd usha tan iyo calaamadaha kale ee sagaalka ee qur-aanku uu tilmaamayo waxay ahayd mucjisaadkii la soo siiyey gacantu halkan gelinaya iyadoo midab kalo nooc kalea bay soo baxaysay waa mucjisaad xisiya oo la soo siiyey nebiyullaahi muusa nebi ciise salawaat ullaahi wasalaamu calayh waxaa la soo siiyey mucjisaha ixyaai lmawta kuwa dhintay inuu yidhahdo biidn illaahi ku kaco miday naftuba ka baxday uu dib u soo kaco waxaa la soo siiyey abras mid aan indhaba ku dhalan ama indhala inuu ilaahay idamkii ku indhafiiqiyo oo indhuhu ugu baxaan waxaa la soo siiyey inuu abras daweeyo waxaas waxay ahayd mucjisaad maadiya mucjisaad xisiya mucjisaad la arki karo waxyigiina dhan baa loo soo siiyey ay wadeen aakhiru risaala oo nebi moxameda salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ilaahay wuxuu soo siiyey sida uu imaam suyuuti tilmaamayo mucjiza caqliya aw mucjiza cilmiya aw ayu shayin tusame waxa doonto magacow mucjizo cilmiya waxay culimmadu yidhahdeen mucjizaadka ambiyada la siinaya mucjizo waliba waxay u dhigmaysay inta badan casrigaasi wixii dadku wahaystay ama aqoomihii yaalay nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waxaa la soo siiyey mucjiso cilmi ah oo risaalada loo soo dhiibay lafteeda ayaa caddaynaysa mucjisadiisiina ah si kale haddaanu tilmaamno qur'aanka bilafdihi wa bayaanih bimacnaah labadaba mucjis buu ku yihi qur-aanku erayadiisa iyo weedhiisa iyo tarkiibkiisa luqawiga iyo qaabka uu isu saaran yahay waa mucjis carab oo bayaan taqaanay ama af carabi ku faanaysa iyo adab tiro badan oo casrigaasi u ahaa casri intay isu timaado fagaareyaar adabka laysugu faano lahayd fagaare carab oo dham inta isugu timaado markaasi la isu gabay dhigto reer waliba ninka ugu gabayaasan iyo ninka ugu aftahansane khudbad jeedin kara buu keeni jiray dabeetana waxaa la isu dhigan jiray reerkii gabayga iyo khudbadda qaata marka wakti bay ahayd casri carabe ay isugu faanto afka iyo bayaankiisa iyo fasaaxadiisa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aan buu keenay gabay kasta iyo fasaaxo kasta iyo balaaqo kasta ka icjaas badan ka yaab badan leh binadmi sida uu u qoran yahay wuxuu kaloo qur-aanku mucjis ku yahay bimacnaah waxa uu sido icjaas cilmiya baa ku jira mid taariikhiya baa ku jira taariikho badan oo aanu nebi maxamed joogin oo aanu war ka haynin oo xidhiidh la lahayn ayuu ka warramay siduu uga warramay bay u dhacday taariikho soo socdu ka warramay xataa waktiga hadda markaa la joogay waxaan laba ogeyn bal e waxaan ku jirin saadaasha waxaa jira wax bini aadamku uu saadaalin karo iyo waxaanu saadaalin karin oo aanu ka fekeri karin wuxuu ka warramay waxyaabaha aan laba saadaalin karin oo mustaqbalka dhici doona oo sidii uu uga warramay u dhacay waxa uu ka warramay qur-aanku mucjisa tashriiciya nebi ummiya oan waxna qorin waxna akhrinin oo bashariyadu qaanuun ay adeegsan karto min awaliha ilaa aakhiriha sida oo dhigaya yani tashriica uu sido qur-aanku ayaa mucjiso ah waxa mucjiso ah wax kasta oo macaaniya oo qur-aanku ka warramay sidaa daraaddeed ayaa ambiyadii hore mucjisadoodu waxay ahayd wax ku kooban dadkii markaa la joogay kuwa dambe waa loo warinayay dadkii markaa la joogay uun ayay ku koobnay ee arkaya iyagu kuwa dambe waxaa la lahaa waxaasuu nebigu sameeyey kasii wariyey mid kale kasii wariyey mid kale kasii wariyey mid kale kasii wariyey ilaa ay daciifto oo mucjisada raadkeedii uu yaraado iyo taatiiqii bini aadamku lahayd oo dadku marka ay diinta ka baxaan ama ay khalkhaliyaan kadib baa ilaahay rasuul kale oo mucjisadii iyo risaaladiiba cusboonaysiyo la soo dirayay nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ilahay wuxuu ugu talagalay inuu noqdo nebigaan nebi ka dambaynin nebi aan nebi ka dambaynin idan mucjisadiisuna waa inay noqotaa mucjise aan mucjise ka dambaynin maadaama uu yahay nebi aan nebi ka dambaynin waa inay mucjisadiisuna noqotaa mid iyana joogaysa oo waaraysa oo aan intii markaa aragtay oo qura ku salaysnayn ee la waaraysa ilaa iyo inta risaalada tani ay joogayso saa daraaddeed baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aan buu soo siiyey qul ayu shayin akbaru shahaada qul illaahu shahiidun baynii wa baynakum wauuxiya ilaya hada alqur'aanu liundirakum bihi waman balaqa liundirakum bihi ilahay wuxuu leeya liundirakum bihi iyo waman balaq cid kasta uu gaadho kan baa loogu talagalay inuu noqdo mucjisadiisii lakin allaha yashhad bima anzala ilayk anzalahu cilmi ilaahay baa kaaga markhaati kacaya baa layidhi waxa uu soo dejiyey oo uu kugu soo rogay waxaanu kaaga markhaati kacaya anzalahu bicilmi aqoon baa alla ku soo dejiyey subxaana wa tacaala aqoontaasaa maraga oo markhaatiya oo kuu furaysa inaad ilaahay subxaana wa tacaala nebigiisii tahay sidaa awgeed ayaa dariska aynu maanta tilmaamayna wuxuu ku saabsiisan yahay in uu qur-aanku mucjisadii nebi moxamed yahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh fain lam yastajiibuu lakum faaclamuu anamaa unzila bicilmi illaah inamaa unzil bicilmi illah ilaahay subxaana wa tacaala cirkan iyo dhulkan ba abuuray makhluuqaadkao dhan og ayaa aqoontiisii ku soo dejiyey kitaabkan qur'aanka ah ilahay wuxuu leeyay qul anzalahu aladii yaclamu asira fi اsamaawaati wاlard qur-aanka waxaa soo dejiyey ilaaha og asira fi اsamaawaati wاlard idan xaqiiqo kasta oo cilmiya oo dhab ah oo cirka iyo samada laga ogaada waa inay waafaqdaa xaqaa'iqdii cilmiga ahayd ee qur-aanku sugay waayo qur-aankani wuxuu ka yimi rabbigii ogaa maxay asir fi samaawaati walard sirta cirka iyo dhulkaba ku jirta allaha og subxaana wa tacaala nebi moxamedna salawaatu ullaahi wasalaamu calayh sida awgeed ayuu waxa uu yidhi nebiyadii iga horreeyey ma min alambiyaa nebiyun ilaa ucطiya min alaayaati ma milahu amana calayhi اlbashar nebi ka mida nebiyadii iga horreeyey ma jiro ilaa ilaahay wuxuu siiyey aayaadka waxay basharku ku rumeeyaan yani mucjizaad baa ilaahay soo siiyey subxaana wa tacaala bini aadamku ay ku rumaynayaan wa ilaa haddaan mucjisa jirin dee nin waliba nebiguu sheegan lahaa dadkana lama kala saareen hadaanay jirin waxa caddaynaya in kana nebiya kana beenaala yahay nin waliba dee nebinimada waa iska sheegan lahaa nebiyo badanoo beena dad soo sheegtayna waa jiraan waa inay jiraan wax lagu kala caddayn karo inuu kana nebi yahay kana beenaalo yahay saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeya ilaahay nebi kasta wuxuu soo siiyey mucjizaad ama aayaad maa milihi aamana calayhi اlbashar wax ay bini aadamku ku rumeeyeen baa ilaahay soo siiyey subxaana wa tacaala anigaaba uu nebigu leeyahay wainamaa kaana aladii uutiituhu waxya awxaahu allahu ilay anigase mucjisadii lay siiyey waa waxyi ilaahay ii soo waxyooday buu nebigu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh aniga mucjisadii lay siiyey waa waxyi ilaahay ii soo waxyooday faarjuu an akuuna aktarahum taabican yowma alqiyaama waxaan rajaynayaa inaan noqdo maalinta qiyaame ka ugu dad badan waayo aniga mucjisadaydu way taagnaanaysaa waa mucjiso jiil kasta iyo qarni kasta iyo dad kastaaba ay arki karaan waa mucjiso ummad kastaaba ay ku rumayn karto saa daraaddeed waxaan rajaynayaa buu nebigu leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inaan anigu ugu bato kuwa nebiyada la raacay inaan anagu u dadbato faarjuu an akuuna aktaruhum taabican yowma alqiyaama ibnu xajar oo sharxaya xadiidka ba wuxuu leeyay mucjisat lqur'aani mustamirat ila ywmi alqiyaama wakharquhu lilcaada fi usluubih wa fii balaagatihi waihbaarihi bilmugayibaat falaa yamuru casru min alacsaari ila wayadhar fiih shayu mima ahbara bihi anahu sayaquul yadulu cala sixati dacwa facama nafcuhu man xadar wman aaba wman wujid wman sayuujad wuxuu leeya imaam ibn اlxajar alcasqalaani raxmat ullaahi calayh qur-aanka mucjisadiisu waa mid taagan buu leeya ilaa maalinta qiyaamaha waa mid khaariq lilcaada ah wixii la filayey ka baxaya oo wax khaariqa ku ah mujtamaca ah khaariq lilcaada wuxuu ku yahay buu leeya usluubka wuu qoran yahy iyo balaaqadiisa iyo waxyaabaha keybkee uu ka waramayo casr ama wakti waktiyada ka midii bini aadamka ma soo maro ilaa waxyaabihii qur-aanku uu ka warramayo wax ka mida ayaa wakhtigaasi caddaada oo muujinaya calaa sixati dacwa in waxa uu nebigu sheeganayo nebinimadaha inay sax ahayd si awgeed buu leeyahay qur-aanka nafcigiisu wuu anfacay kuwa jooga kuwa maqan kuwa iman doona cid walba ilaahay waa ku anfacay ilaahayna qur-aanka wuxuu ku leeyahy in huwa ilaa dikru lilcaalamiin وlataclamuna naba'ahu bacda xiin in huwa ilaa dikru lilcaalamiin ilaahay wuxuu leeya qur-aanku wuxuu hanuun iyo waano u yahay basharka dhammaantii caalamka dhammaantii laakiin ilaahay wuxuu kaloo ku leeyay cashrigii uu qur-aanku soo degay waxaa la leeyahy walataclamunna naba'ahu bacda xiin qur-aanka warkiisa waxaa garan doontaan ba alla leeyahy subxaana wa tacaala bacda xiin muddo kadib muddadu waa furantay saa daraaddeed bay mufasiriintu waxay leeyihiin waa markuu soo degay ilaa iyo wixii ka dambeeyey waa bacdaxiinkay soo gelayaan ibnu jariir atabari ayaa markuu aqwaasha sheego wuxuu odhanaya fi tafsiir ilxiin aladii dakaratu laaya waawla alaqwaali fi dalika bisawaabi an yuqaal ana allaha aclama almushrikiina bihada alqur'an anahum yaclamuuna naba'ahu bacda xiin min gayri xaddin minhu lidalika alxiini bixad walaa xadda cinda alcarabi lilxiin ولا يجاوز ولا يقصر عنه لا يجاوز ولا يقصر عنه فإذا كان ذلك كذلك فلا قول فيه أصح من أن يطلق إلى يحلى ولا تعلمن نبأه بعد حين قرآن كان وركي سوحا قران دونتان وقت كذب إلهي سبحانه وتعالى وحكى له إلهي قرآن قتل المامية ولكل نبأ مستقر ورك استابا wakti iyo meeluu ku xasila buu leeyahy wax kasta uu qur-aanku ka waramay wakti iyo meel uu ku xasila ayuu leeyahy wasawfa taclamuun baa ilahay leeyahy subxaana watacaala wasawfa taclamuun mar dambe aana idin garan doontaan ba alla leeyahy subxaana wa tacaala maadaama ay caynkaasi tahay qur-aanka kan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kaga waramay wax tiro badan aqoon tiro badan aqoontaasoo ku saabsan mid cirka ah mid dhulka ah qur-aanka iyo sunnadaba aqoon tiro badanoo qur-aanku ka waramay baa waxa ay muuqatay fii casri likstishaafaat waktiga kan bini aadamku aqoontiisu ay horu martay ee uu wax badan ogaaday mana dhici karto shay xaqiiqo cilmiye ahi inuu khilaafo xaqiiqo cilmiya oo uu sheegay kitaabka iyo sunnadu wayo ilaahay baa wuxuu leey qul atunabi'uuna allaha bima laa yaclamu fi samaawaati walaa fi lard ilaahay ma waxa uga waramaysaan ba alla leeyay subxaana wa tacaala waxaanu ka ogeyn cirka iyo dhulka ma dhici karto waraan alle iyo rasuulkiisu ka ogeyn cirka iyo dhulka inuu scientifically la bruufgareeyo waa hayru macquuli waa waxaan macquul ahayn ilaahay wixii uu sheegay ayuunbaa dhaba sidaa awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoo tilmaamaya waxyaabo badan buu ka waramayaa oo aqoon basharku uu maanta uun wax ka ogaaday casrigan aynu joognana bashariyadu in badan oo ka midi waxay isla aqbashay masaa'ilka cilmiga ah ee tajriibiga ah ee mushaahadada ku salaysan erayadaasi ma layla garto syniska waxaa la yidhaahdaa waxna waa theories aragtiyo taxliilaad inta la sameeyey istintaaj loo filayo seventy percent inay correct noqoto shayga hadduu boqolkiiba toddobaatan theoryga la yidhaahdo waa correct waa maqbuul cinda alculamaa scientifically waa proofed baa la iska yidhaahdaa walow thirty percent of it uu yahay wax madow aan la arki karayna ama ansaxayn laakiin shayga haddii scientifical broofkiisu marka laabka la geeyo la wadwaday la wadwaday seventy percent lagu kalsoonaado inuu waxani sidaa u soconayo dawaa'ir alcilmi agtooda waa maqbuul meelaha cilmiga agtooda waa maqbuul laakiin aqoonta waxaa ka mid ah wax isaga la arko aqoomaha nooca kana ee leebka gala ee dariiq loo raaca leh waxa ay ku salaysayiin intooda badan wax uu basharku aqbalo iyadoo aan loo eegin cidda tidhi yani waxyaabahan jaamacaadka iyo ama synisaska maanta la sheega waa laba qaybood qayb wuxuu yeeshaa suuradda ama hadhka ninku waxa uu rumaysan yahay ama gabadha waxay rumayn qofku wuxuu rumaysan yahay mahmaa lagu yidhahdo waa shay cilmi iyo khubaraa sheegtay haddana wuxu uu leeyahay suuraddii qofka kan oo ah mabaadidii uu rumaysnaabaa ka dhex muuqata maalan ninka laftiiska ah shuuci ama shuuci xigeen kaagdhow kuwa badaxda yidhaahdaan ninka ah markuu dhaqaalaha ka waramayo dhaqaalahaasi wuxuu yeelanayaa maxay khabiir dhaqaaleha ahaado laakiin dhaqaalahani wuxuu leeyahay suurad ninkan maskaxdiisa ku jirto a maxay suuradda laftiiska waa dhaqaalihii qolada bidixdu qaabkay uga warrami jireen ama u qaaban jireen xagga kale cagsigeeda markuu yahay ninka kabitaliistka ama midigta ahi ee dhaqaale ka warramaya ama bolotix ka warramaya ama qofku waxa uu rumaysanyah ma dhaafo laakiin waxa laabka gala ee more scientifica ahi ma kala laha qofku wuxuu rumaysanya kuma xidhna maalan xisaabta miyaa ku aragteen waxa la yidhahda waa laftiiska sidaale iyo bidixda caynkan qabta iyo midigta caynkan qaba iyo culammada yahuudda sidaa qabta iyo kuwa muslimkaa caynkan ka yidhi waay maxay u yeelan weyde yani waa figaris aan aqbali karin caqaa'id kale tajribo laabka ka soo baxday lama yidhaahdo tajribadan buudiis ba ka dambeeyey waa isku mid hadduu buudiis ka dambeeyey iyo hadduu yahuudi ka dambeeyey hadduu christian ka dambeeyey hadduu muslim ka dambeeyey scientifically isku sibay usoo baxaysaa laakiin human scienceska iyo wax la mida taariikhda bolosiga dhaqaalaha aarka waxa hadduu yahay cidduu ka timisa warkeedii buu wadataa taas iyadu laskuma diidana idan bashariyadu maanta qayb bay ogoshay inuu cilmi xiyaadiya yahay qaybna ma ogola qayb bay ogoshay inuu cilmi xiyaadiya yahay oo waa qaybtaasi labatriga intay gasho la arko ee taxta tajriba hoos timaada qaybtaasi bini aadamku wuxuu aqbalay inay xakam noqon karto inay wax dadka u dhexeeyato waxna lagu buruuf garayn karo waxna lagu disburuuf garayn karo waxna lagu cadayn karo waxna lagu dubin karo ayaa casriga kan la aqbalay qur-aanku markaa nebi moxamed ku soo degay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh afar iyo toban qarni ka hor ayaa waxa uu qorayaa masaa'il basharku dhowaan uun u ogaaday kadib laabkan iyo mijharkan ama microscobadatan iyo qalabkan wax lagu baadho scientifically markay koreen uun wax hadda la gartay ayuu qur-aanku wuxuu ka warramayaa afar iyo toban qarni ka hor taasi bay culammadu leeyihiin waxay daliil cad u tahay inuu waxa kani yahay waxyi ku soo degay nebi moxamed ee aanu ahayn nebi moxamed iyo casrigiisii wax la ogaan karayeyba idan waa nooc ka mida mucjizaadka qur-aanka sidaa ogeed ayaa maalan raabit alcaalam alislaami hay-ad bay leedahay la yidhahdo hay-a alicjaaz alcilmi fi lqur'aani wasunna icjaazka cilmiga iyo qur-aanka qur-aanka iyo sunnada ku saabsan ee scientific ah maalan sheekh zandani markuu madaxda ka ahaan jiray hay-adaasi waxay sameeyeen buxuud aada u tiro badan leh waxaa jirta afar iyo toban nin oo khubarada dunida ee la tilmaamo ah oo cid waliba fanni gaara khabiir ku tahay ayay dooda la galeen afar iyo tobankaa nin doodahay la galeen waxay u samaysanayd su-aale la weydiinayo maalan toddobada nin ee cilmi lajidna dunida ugu khubaraysan looga dambeeyo toddoba nin baa jiray oo ay markaa ku tilmaamayeen inay yihiin scienska imbriology iyo waxaasi ku saabsiisan cidda loogaba dambeeyo dunida waxaa ka mid ahaa ururka scienska qaybtaasi ee north america o dhan ninka haystee canadianka tismor la yidhaahdo tismor wuxuu leeyahay book human development ama human imbriologyga bugisan la yidhahdo sideed luqu ku qorayay mostly jaamacaadka dunida waa buugga u ah reference buugga qaybtaasi ah ee loo isticmaalaba waa ninkay ku tilmaamaan abu cilmi lajinna fi canada aabbaha cilmiga janiinka qadiyadatan markaan bilaabayay buu zandani leeyahay waxaan waxaan arkay buu yidhi anigoo masaladan baxsinaya ayaan afar iyo toban filim oo ku saabsiisan ilmaha uurka siduu u koro oo afar iyo toban kaba laleeyahy waxaa taxqiijiyey ninkan baan arkay dabeetana nin caalima oo faniga kanaanu imo waxaan ku yidhi buu yidhi war ninkan kiismuurkani muxuu yahay meel walba uun ku qoran kiismuur wuxuu ku yidhi ninka miyaad aqoonin ninkani waa abu cilmi lajinna cilmiga ka nooca kana waa ninka ka aaba ee dunidu ugu dambayso xaguu joogaa baan ku yidhi buu yidhi waxaa laigu yidhi buu yidhi jaamacadda toronto ku taalla ayuu jooga ma lala xidhiidhi karaya hayo ninkii baan xidhiidh la samaynay buu yidhi anaa xidhiidhka la samaynay waxaan idhi wuu yidhi waxaan rabaa inaan su-aala ku weydiino welcome buu yidhi kaalaya siddeetan su-aalood bay weydiiyeen oy soo qorteen siddeetankii markuu uga jawaabay ay yidhaahdeen siddeetanka jawaaboodba qur-aanka iyo xadiiskaanu ku haysanay wuxuu yidhi waxaan macquul maaha ku hadlaysaa waxay yidhahdeen siddeetankaa mas'alo ee adigu aad leeday dhowaan baa la wada ogaaday ama goortan baa la xaqiijiyey ama caynkan baa la xaqiijiyey intaba waxay ku qoran tahay nusuus iska caadiyo xadiiskii nebiga iyo aayaadka qur-aaniga bay ku taallaa masaladii markii loo sharxay ee uu arkay nusuusta bal yidhi tusa ee uu nusuustii arkay ayuu wuxuu jeediyey saddex muxaadaro oo ku saabsan human inferiology iyo qur-aanka isagaa jeedinaya markaasaa zandani waxaan ku yidhi buu yidhi maadaama buuggaagu yahay reference buuggii dunidu ay waxa kan u isticmaalaysay markaad qaybta taariikhda ah ka warramayso ee muqadamada buuggaaga waxaad qortay cilmul ajinaa waktigaa hore inaan waxbaba badan laga garanaynin ilaa iyo markii la helay mooyaane electronic microscopekan electronic ee weyn markii la helay mooyaane markii hore inaan waxba laga ogeyn baad qortay oo medieval period iyo cahdiyadii madoobaa inay tahay dee taarikhdaasina sax maaha oo annagaan kuu sheegnay in wax laga ogaayo mad wax ka bedeshin soo qor buu yidhi anaa ku qoraye waan soo siyaaqayey buu yidhi taarikhdaa hore in wax laga ogaayo sidaa wax loo sheegay inaanay hayne wax badan in laga ogaa intii baan soo qoray waanu keenay buu yidhi dabeetana tage buu ku daray buu yidhi kitaabkiisi uu kaga warramayo taarikhdaa caynkan markii damaanayba waxaan ku yidhi buu yidhi ma suurtagal tahay in dabacaadka dambe buuggaaga kan jabtar kastoo aad ka hadashay qur-aan iyo xadiidka wixii ay ka sheegeenna inaad ku darto soo qora buu yidhi zandani baa wuxuu leeya aniga iyo sheekh ibnu baaz iyo qoladaas ay isugu tegeen waa qoray dabeetana waa la soo qaaday wuxuu ku daabacay kitaabkiisii soomaaliya markii eighty eight kii la qaxayay buu iga lumay buuggaas oo dabacaddii oo ku taalo nusuus walba oo jabtar kasta oo kamida buuggu marka uu qoran yahay ayaa hoostiisa waxa ku qoran aayaadkii axaadiistii kusoo aroray iyo sida loo dhifaan garanaya ama sida loo sharxayo afar iyo toban nin oo culimmada waaweyn oo kala takhasusaad ay la kulmeen kiis moorkaasi uu kamid yahay uu kamid yahay croner miyaa la odhan jiray odaygii geologiga jarmalka ahaa uu kamid yahay kii cilmi lbaxaarka ee maraykanka ahaa niman kala gedisan wuxuu ka duubay markii dambe musalsal t v oo la yidhaahdo inahu lxaq waad heli kartaa isagoo kitaabana waxaa soo saartay hay-a alicjaaz alcilmi fi lqur'aani wasunna ee raabit alcaalim alislaami raabit alcaalim alislaami sagaal book bay leeyihiin sagaal book oo ka warramaya masaailkaasi alcijaaz alcilmi fi lqur'aan oo buug kasta ay wax gaara kaga warramayaan yani qadaayaadkan markay afar iyo tobankaa nin markuu dooda la samaynayo sheekha zandani iyo culimada la socota qaar way ashahaateen marshal johnson nin la yidhaahdo maraykani waxaa markaanu u yeedhnay ayaanu su-aalo weydiinay bu yidhi markuu ka jajawaabay ayaanu idhi waxaan qur-aankaa ka warramay intuu istaagay bu yii bu yidhi nonsons nonsons nonsons isagoo le bu istaagay bu yidhi markaasaanu idhi bu yidhi fadhiiso waagu fadhiisan waayey bu yidhi cadhadu cadhooday hadda annagaa istaagayna baanu ku nidhi bu yidhi waanu isla taagtaagnay annana taagnidaanu kugu akrinayna waxa aad nonsons ka leedahay baanu ku nidhi bu yidhi dabeetana waanu u sharaxnoo akrinay bu yidhi markaasoo aamusa marshal johnson kan intaanan la hadlin bu yidhi kismor baan waxaan ku nidhi bu yidhi masaladan isay kula tahay wuxuu yidhi waxay ila tahay culimada syniska buu yihi qaarna waa axraar oo fikradooday hadlaan qaarna wax kaley ka baqaan iyo wax kaley xeerinayaan dadka axraarta ah oo dhami wuu aqbali doonaa buu nagu yidhi bu yidhi masaladiina tan markaasaan ku nidhi bu yidhi iyaad axraarta u malaynaysaa masalada tan aan u sharxi karnaa u taga bu yidhi bu yidhi marshal johnson waa johnsonka kan kan ka cayeele nonsaris nonsaris johnsonka markaanu u sharaxnay buu yidhi ee ka warranay qadiyadda tan iyo qur-aanka iyo xadiisku siduu u tilmaamay ayuu wuxuu yidhi bu yidhi markii dambe arrintan aad sheegaysaan maxay kula tay baanu ku nidhi waa saddex midun bu yidhi haye saddexda midku xaggaad ku haysaa wuxuu yidhi bu yidhi moxamed inuu mijhar haystay waxaan wax lagu eego microscope inuu agtiisa yaalay waxaan ku nagu yidhi xadaaraddu waa wada socotaa waktigaasi carabtu waxay ahayd dadaan waxba haysanin qur-aankan laftiisa markay qorayeen wax kaloo ay ku qoraan way waayeen lafa iyo caleemo iyo harag dushii baa lagu qortay buu yidhi ninkan qur-aankiisii uu ugu sarreeye haystayba harag dushii ku qortay miyaha microscope haystay baan ku nidhi buu yidhi maadadii dhamayd ee la ilaalinayayba wixii adawaadkii lagu ilaaliye lagu qoray waxay noqotay baanu nihi buu yidhi harag iyo dhagax iyo laf iyo wax la nooca dushii baa lagu qoray miya suurtaga midda kale baanu ku nidhi buu yidhi technology-gu wada socdaa ummadda telescope samayn karta ama microscope samaysan karta fiicani xaggan kalena dee technolojiyada gaadhina waa samayn kartaa waxana waa samayn karta waxan kale waa samayn kartaa technology waa wada socda suurtagal maaha baanu ku nidhi taa wuxuu sheegay baan filayaa kale dadkii ka horeeyey caynkaa de miyaad ku haysaa baanu kunidhi uu yihi taariikhdii hore iyo waxa sheegayo nooca kan iyana lama hayo ka saddexaad ead sheegaysaa waa maxayo ka saddexaad waxa weeyaan bu yihi inuu waxaan sabada uga yimi inuu waxyi yahay si kale aan u caddeeyo ma garan karo inuu waxyi yahay oo nebi loo waxyooda yahay kismor markuu masalada tan ka waramayey uu muxaadaraadka jaamacaadka galay t v-ga canadu ka galay markii uu soo daaya wariyihii wuxuu ku yidhi waana nin biya cristna kusoo karo masiixiya kii wariye aha oo raba inuu malaada kaadh ka gubo wuxuu ku celceliyey oo iminka ma waxaad rumaysantay maxamed inuu nebi yahay ayaa dhowr goor kitmor lagu celceliyey kitmor markii dambe wuxuu ku yidhi dhib iguma aha wixii maxamed ku soo degay iyo wixii ciise ku soo degay inay idhaahdo meel quray ka wada yimaadeen inay idhaahdo meel quray ka wada yimaadeen wax yacni la qaadan kari waayo weyn iguma aha buu tilmaamayay waxaan uga jeednaa masaa'ilka kan aan tilmaamayno waa alicjaaz ilcilmi fi lqur'aan markaynu leenahay waxaa laga yaabaa icjaaz ilcilmigii ama icjaazkii hore culammadu inta badan ka warrami jirtay mas'ala bayaaniya lugawiya buu ahaa kaana maanta waxaa laga yaabaa carabta lafteeduba inaanay garanayn yani carabta lafteedaa lugadii ka luntay cajamta iyada daade inay gabay carbeed inuu qur-aanku ka sarreeyo ama adab carbeed inuu ka sarreeyo inay gartaan daaye carabta lafteedii buu dhib ku yahay inay kala sooci karaan waayo waxaa lumay zawqii adabiga ahaa waxaa lumay dhadhankii adabka iyo luqada ee la yaqaanay qur-aankana waxaynu idhi waxaa loogu talagalay basharka dhammaantii maadaama basharka dhammaantii loogu talagalay waa inay jiraan basharkii si uu mucjisada tan uula kulmi karo ama uu u fahmi karo walidaalik ilaahi subxaanaه watacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay qul ara'aytum in kana min cindi illahi uma kafartum bih man adalu miman huwa fii shiqaaqin baciid qul ara'aytum in kana min cindi illah uma kafartum bih ka warrama baa ilaahay leeyay qoladiinan gaala hadduu qur-aanku ilaahay xaggiisa ka yimi idina a ka gaalowdeen man adalu miman huwa fii shiqaaqin baciid yaa ka baadinimo badan ninka yani xaqa ka dhambashee meel fog ku sugan ilaahay aayadda ku xigta wuxuu leeyahy sanuriihim aayaatina fi laafaaqi wa fii anfusihim xataa yatabayana lahum anahu lxaq awalam yakfi birabbika anahu calaa kuli shayin shahiid ilahay aayadda ku xigta waxau leeyahy sanuriihim aayaatina aayaadkayaga waxaanu ka tusi doonaa baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala fi laafaaqi wa fii anfusihim fi laafaaq horizoniska aayaadka iyaga waxaanu ka tusi baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala hareeraha cirka iyo dhulka iyo aafaaqda ayaanu ka tusi doonaa iyo wa fii anfusihim baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala iyo naftooda ayaanu ka tusi doonaa xataa yatabayana lahum ilaa iyo inta ay uga cadaanaysa baa ilaahay leeyahay annahu lxaq inuu qur'aanku dhab yahay inta ay ka cadaanayso waa ka tusaynaa baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala ilahi wuxuu leey sanuriihim waa tusaynaa masaa'ilkan cilmigaan ka warramaya waxaa jira waxay culammadu kala saaraan oo yidhahdaan atafsiir alcilmi iyo waxay ku tilmaamaan alicjaaz alcilmi fi lqur'aani wasunna atafsiir alcilmi waa ishaaraadka qur-aanka iyo waxyaaba uu tilmaamayo bacd anadariyaat alcilmiya lagu fasiro taasi khata'na way noqon kartaa sawaabna way noqon kartaa laakiin masaladanaan ka warramaynaa maaha taa masaladan waxa weeyaan waa wax taxta tajriba galay waa wax mushaahada galay waa wax aragti noqday maalan ilmaha iyo caloosha siduu ugu koro waagii hore saynis yahanadii dunidu waxay rumaysnaayeen bini aadamku inuu ka abuurmo xaydka dumarka masale fokiska cilmiga ku qoran bay ahayd inuu xaydka dumarka ka abuurmo ilaa iyo qarnigii toddobiyo tobnaad laga soo gaadhayay saasaa la rumaysnaa iyadoo culamadii muslimiinta ibnu xajar iyo ibnulqayim iyobaa radinaya kutubtooda markay masaa axaadiistii ka warramaysay nebigu uu tilmaamaya waxaa qofka bini aadamka laga abuuro ama aayaadka qur-aana markay sharxayaan bay waxay qori jireen waa qalad waxa ay abeeciyiintu rumaysan yihiin ee ayn xayd wax ka abuurmaane ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa min maain in laga abuuray mahiina ama min maain daafiq ama yani nusuustii qur-aanka iyo axaadiista waxay tilmaamaysay waktigaasay ku tilmaamayeen culamada muslimiinta inay fikradda sayniska qaldan tahay maxay daliishanayeen waxay daliishanayeen in nusuustii qur-aanka iyo xadiiska ka soo arooray microscopku markuu bilaabmay microscob yaroo qadiim oo gaboobay baa jira berigii hore la isticmaali jiray oo halkan quraarada yar ku samaysanta ishana halkan la saaro waxa la eegayana halkan la dhigo oo wax yar ten times meelahaasi waxweyneeya markii koowaad ay xubeenka manawiga arki karaan waxay rumaysteen in qofka oo iska kuusani uu ku jiro manida dadka ee rixumku bay yidhahdeen waa meeluu ku koro un qof dabeetana sawiradaa hore haddaad aragto sbamka sawiraya madaxa yara buurana sbamka waxaa ku jira qof yaroo fadhiyo oo adimadii iyo madaxiiyo wixii oo dhan yani waa fikradda ay takhayuleen microscopka lagama arag laakiin markii la ogaaday xayawaan manawiya inuu ku jiro manida ragga fikradday saanisahanadu takhayuleen waxay ahayd in qofka oo iska kuusan uu meesha dhex fadhiye uurka hooyadu waa beerun bay yidhaahdeen ilmahan uu ku weynaaday ilaa iyo intuu ka noqonayo ilmo dhasha wakti dambe haddana waxay ogaadeen buyayda ama hooyaduna inay baad leeday haddana fikrad kale ay qaateen oo ah ninku waa uun qarxiya ama waa kobciya une qofkao kuusani inuu beedka ku dhex jiro haddana buwaagtooda kale waxaad ku arkaysaa xabadda beeda oo qofkao kuusani uu dhex yaallo wakti kasta oo aqoonta la leeyay waxaan wax lagu eegaya waxaanay soo koreen ayaa xaqaa'iq badan la ogaaday qur-aanku se waktigaasu wuxuu ka waramayaa in insaanku min maniyin yumna min dakarin waunsa in ilaahay ka abuuro lab iyo dhadiga isutagooda labadaba in alla ka abuuro in ay markaasi ka dhalato nudfatin amshaaj sa ilaahay qur-aanku tilmaamayo candhuuf isku qasan oo beedkii hooyada iyo isbeemkii odaygaas kaga qasan dabeetana qur-aanku wuxuu tilmaamaya in aqwaar ilaahay uu abuuray inaan mar qura qofka bini aadamkaa la wada abuurin ee laakiin tawr bacda tawr atwaar in loo abuuray markaasuu qur-aanku wuxuu kaloo tilmaamayaa tawr kasta ama stage kasta magac buu u bixiyey even scientifically maanta stageska bini aadamku maraa magac kuma leh scientifically briologyga marka la daraasaynayo waxaa la yidhaha usbuuca koowaad usbuuca labaad usbuuca saddexaad usbuuca afraad baa lagu daraaseeya laakiin magac ma leh qur-aanku magacyuu u bixiyey nuطfa calaqa mudqa fakasawna alcidaama laxma waxa loo bixiyey maxay magacyo asmaa walidalik ba waxaad il culamaa arrintan loo soo bandhigay waa wuxuu lahaa icjaaska qur-aankanu wuu yaabka leeyaba waxa weeyaan buu yidhi scientifically waxaanu anagu namiska magacyada u weynay ayaaba idinku magacyo u wadataan buu leeyahy annagu waxaanu uhaysanaa wiiga toddobaad wiiga labiyo tobnaad wiiga saddexiyo tobnaad wiigag baanu uhaynaa laakiin magacyo uma hayno bidabdina magac kasta uu qur-aanku tilmaamaya wiigagaasi waa sida uu eeg yahay maruu nudfatin amshaaj yahay maruu calaqa yahay calaqadu waa lulubadana waa la odhan karaa shayga meesha sudhana waa la odhan karaa waxa yari baadka yar iyo nudfatin amshaajgu riximka ayay meel dalooshataa dabeetana sidaa lulubada yar bay ka laalaasantaa mucallaqna way ku tay waana xinjir dhiigoo kale waagtay mudqa mudqadu waa shay mar la calaaliyo in typically tajan miyaa la yidhahdaa nin philipin iyo dhakhtaro nimanka waaweyn ee la kulmee ka mid ah ayaa wuxuu yidhi waxaan aada uga yaabanahay mudqadaa sheegaysa xabad xanjaa buu qabto deetana wuu calaaliyey wuu soo saaray wuxuu ihi tibikali saasuu u egyahay buu yidhi xanjada markaa ilaga lagu qabto ay godgodonka yeelato se u egyahay exactly buu leeyahay xataa structureku qaabku u foomgaraysanya waa kaas buu leeyahay magac ka fiixan oo loo bixin kara buu yidhi wax mar la calaaliyey inuu yahay ma jirta buu tilmaamaya ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya inuu mudqayo waxaa ilaahay tilmaamayaa in dabeetana lafa la abuuro dabeetana hilib la huwiyo dabeetana sida axaadiista iyo nusuusta qur-aankaa ku soo aroortay anugu qadaayaadkan ma rabo inaan midhmidh uga waranno insha allah qaar ka mida oo aan hay-adaasi waxyaabahay baxsiday ka mida waxaa laga yaabaa cajaladihii labiiyo sagaashankii aan asle kaga hadalay inaad ka heli kartaa caddaynta risaalada nebi maxamed mawduuc ahaa oo laba saacadooda inaan masaa'ilkan qayb badanoo ka mida kusoo bandhignay ciddii af soomaali doonaysa ciddii af carabi ama ingiriisi doonaysaana webka hadday gasho si fiican bay uga helaysaa kutubta aan sheegayo majahna waa sheekha zandani iyagoo bilaashaad ka helaysaa webka ood soo naqli kartaa masaladani waxay sheegaysaanoo ilaahay leeyay subxaana watacaala sanuriihim waa tusinaynabaa ilaahay leeyay waana la tusiyey hadda markii microscopkaasi la helay ayaa waxaa la ogaaday wadada uu maro ilmuhu iyo koritaankiisa iyo siduu u koro ilaa iyo exactly uu ka yahay sidii qur-aanku uu sheegayay qura aayaadkan ilaahay subxaana wa tacaala waa anfaaqda iyo anfuskaba ka tusinayo waxaan leenahay waa mucjiza cilmiya fi lqur'aan ilahayna qur-aanka wuxuu ku leeyay waqul ilxamdu lilah sayuriikum aayaatihi fatacrifuunaha ilahay wuxuu leey waqul ilxamdu lilah ilaahay baa mahadi u sugnaatay sayuriikum aayaatih asiinu lilistiqbaal sayuriikum aayaatih siimaan damba alla idin tusin doonaa aayaadkiisa fatacrifuunaha markaasayda garan doontaan baa la leeyay subxaana wa tacaala marna waa war marna waa aragti mar waa waroo nusuus qur-aan iyo axaadiisa sidan waxu sheegtay marna waa aragtiyo wixii baad arkaysaa ishaa lagu arkaya ilaahay wuxuu leeyahy ilaahay aayaadkiisa wuu idin tusi doonaa markuu idin tusana fatacrifuunaha alfau litartiibi watacqiib qiraa'ada siin baa lagu isticmaalay ama ictiraafka fa baa lagu isticmaalay sanuriikum aayaati sayuriikum aayaati ilaahay waa idin tusin doonaa aayaadkiisa laakiin marka uu idin tusiyo fatacrifuunaha markaasa idin garan baa la leeyahy subxaana wa tacaala waxaan leenahay mawduuca kani waa mawduuc markaasi culammadu ay wax badan badan badan badan ka soo bandhigtay waana mawduuca aan leenahay ilaahay mar hadduu leeyay qul anzalahu aladii yaclamu sira fi samaawaati walard maanta culimmada ugu waaweyne fannigan kama waranta waxaa ka mid a doctoorkan ugu caansan geologiga waxay yidhaahdaan ninka afraad ee geologiga buu ahaan jiray sideetanaadkii iminka dee waaba laga yaaba inuu sii dhaafaye zaklul zaklul najaar waxaa ka mid a sheekha zandani waxaa ka mid a culimo badan oo maanta muslimiin oo fanniga kan takhasusaad ka dhigatay oo soo bandhigaysa misale masaa'ilka cajabta leh ilaahay subxaana watacaala qur-aanka wuxuu kaga waramayaa maraj albaxrayni yaltaqiyaani baynahumaa barzakun laa yabgiyaan ilaahay subxaana wa tacaala aayadaasi qur-aanka ah wuxuu tilmaamayaa ilaahay inuu badaha isku daro oo ay kulmaan oo laysku walaaqo haddana qur-aanku wuxuu sheegayaa in barzak uu u dhaxeeyo waanay isku darsamaynin haddana qur-aanku wuxuu sheegaya yakruju minhuma lulu walmarjaan lulu iyo marjaankana in lagala soo baxo culammadu aayaadkaa waagii hore markay fasirayaan bacd alishkaalaat bay kala kulmi jireen ishkaalaadka ay kala kulmi jireen waxaa ka mid a see loo fasirayaa bay yidhaahdaan maraj albaxrayni yaltaqiyaan maraj almuruuj fi luqa waa maxay الاختلاط فهم في أمر مريج أي مختلط واختلاط مرج البحرين إلهي وحسكو ولا قبال لي لبضي بضوط يقول ولبا محي يلتقيانا حدنا وحل لي بينهما برزخ برزخ باو دحيو لا يبغيان اسكو واحد قد بيان barzakh baa udhaxeeya isku waa la isku walaaqay haddana barzakh baa udhaxeeya oo iskuma xadgudbayaan markaase haddana waxa la yidhi markaasay culamada bar odhan jireen malaa waa almaa-i alcadbi iyo almaa-i almaalixa oo waa webiyada iyo kuwa kan oo waa kan meesha inay iska galaan haddana waxaa la yidhi yakhruju minhuma lulu walmarjaan lulu iyo marjaanka mid ka midana cilmiyan waxaa la ogyahay biyaha dhanaan mooyaane inaan kuwa kale lagama helin only biyada see haddana loo fasirayaa bay dhahdaan haddaynu ano waa biyo macaan iyo biyo lulu walmarjaan qarnigii labaatanaad lixdameeyadiisii waa dhaweyd oo ah ayay waxay isku dayeen inay caddayn karaan biyaha in barzakh u dhaxeeyo oo baduhu inay bado kala nooca yihiin dushuunbay bad ka wada yihiin inayna isku nooc ahayn waxaanay isku nooc ku ahayn marka laga eego kasaafadda densitiga waxaanay isku nooc ka ahayn xaraaradda kuleylka waxaanay isku nooc ka ahayn muluuxada dhanaanka waxaana isku nooca wax walba oo ku kala gedisan yihin badaha wax walba ku kala gedisan barzakh baa udhaxeeya badaha waxa udhexeeya bay leeyihin biyo ku kala gedisan yihin badaha wax walba ku kala gedisan barzakh baa udhaxeeya badaha waxa udhexeeya bay leeyihin biyo labada dhinac midnaba aan la nooc ahayn oo laagoo udhaxeeya laakiin mawjadu miyaanay jiidhaynino markay mawjadu xagga ka soo dhacdo dee intan yar intay qaato miyaanay xag ku dare maya laagan yar kolba dhinacaasun buu ula soconaya dhanka mawjadu socoto luuqaasun baa udhaxaynaya isku darsami maaya badda kasaafadeedii iyo dhanaankeedii iyo macaankeedii iyo kuwa waxeedii wadata iyo taa kale waxeedii wadata iskuma darsamayaan intaa biye udhaxaysa luuqa dhanun bay ula guurguurayaan laakiin meel fadaadoobaysaa ma jirto biyuhu ka tallaabayaan tan si ay u qiyaasaan bay waagii dambe waxay soo kaxaysteen markab baabulmandabka agtiisa bay keeneen exactly meeshii bay istaageen dabeetana biyaha koob marka dhinacaa laga daro markabka iyo marka dhinacaa kale markabka laga daro waa laba biyo oo kala nooca hal markab oo meel taagan oo badda dhinacaa marka laga soo darsado iyo marka dhinacaa laga soo darsado waa laba badood oo kala nooca waa bad dhanaanka kulaylka muluuxada densitiga everything uu ka gedisan yahay badda kale labadaba lolo iyo marjaanka baa laga saaraya labadaba yani wuxuu qur-aanku ka waramayay waktigaa bale waxyaabaha cajabta ee culamada qaarkood tilmaamaan waxaa ka mid a xayawaanaadka dhan qura laazima dhanka kale xataa uma gudbaan dhankaasna xayawaan nooc gaara ku dhaqan oo muluxada iyo densitiga iyo xaraaradaha gaarkaa la dhaqma xaggaana nooc gaara baa ku dhaqan waxa ay nusuustani tilmaamaysaa nebi maxamed wakhtigiisii salawaatu ullahi wasalaamu aleyh waxaan lama ogey qur-aanku wuxuu ka waramayaa wax tiro badan kownkan iyo siduu soo bilaabmay iyo dukaankii iyo wixii uu ka samaysnaa waxa uu ka waramayaa buuraha kan iyo nooc ay u samaysan yihiin iyo in buurtu ay wata tahay oo in saroo taagan iyo in hoosoo taagan ay tahay inay buurtu rawaasi tahay oo dhulka kani inaanu gilgilanin yani buurtu ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa in buuraha sababta loo taageeba ay tahay maxay lianlaa tamiida bikum inaanu dhulku inala dheeldheeli haddii buurta lala yahay bay leeyihin maxaa dhici lahaa bere hore dhulkuba ina daadin lahaa yani dhulka marka hoos loo kaco xagga hoose waa cajiin waa kulayl marka qishradan sare meelahay ugu koobantahy oo toddobaatan kilomitr meelahana waxyar bay ka dheertay marka toddobaatanka kilomitr meelaha la dhaafo cajiin hoose oo kulul oo islaba rogayaa loo tegaya buurtan sare intay kor u taagan tahay in ka dheer bay hoos jirtaa bay leeyihin haddii aanay inta ay hoos jirtaa jirin gudahan cajiinka ee dushani way gilgilmi lahay wuxuu noqon lahaa qolof khali wareegta khali wareeggan waxaa ka ilaalinaya watadyada tan dhan walba kaga soo jira ayaa wuxuu ka ilaalinaya maxay inay khali wareegto waa masaa'il dhowaan uun la ogaaday yacni waxaynu baabkan haddii la bilaabo waxaynu odhan karnaa maalin iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shanba waa ka warrami karnaa waxa maanta kutub ay culammadu ka qoreen marka laga tilmaamo ama basharka ha ahaado maqalkiisa ha ahaado asxaabalkaafka qur-aanka ilahay kaga warramay ha ahaado xidigahan iyo cirkan iyo dhulkan iyo say u samaysan yihiin ha ahaado inay kala fuqeen iyo berigi hore inay isku dhegsanaayeen ha ahaato biyaha iyo siday dhulka ugu jiraan ha ahaato roobka iyo siduu usoo da-o iyo daruuraha iyo nawciyaadkaay kala leeyihiin yani qur-aanku wuxuu ka warramayaa daruuraha iyo nawciyaadkiisa iyo qaabka roobku u kala dee kala nooca daruurta rukaamiga iyo takayru rukaamiga daruuraha barafka wata iyo kuwaan barafka wadan hilaaca kuwa le iyo kuwaan hilaaca wadan intaba qur-aanku wuu ka warramaya laakiin bini aadamku goormuu ogaaday wuxuu ogaaday waagii lasoo saaray transistorska de yani baaladan qoladan electronicsu transistorska yarara isticmaalaan transistorskana waxyaabihi ay faa'iideeyeen markaa technologigu degdege waxaa ka mid ahaa in raadaaradan waaweyn la samayn karo raadaaradan waaweyn markii la samayn karay waxaa suurto gashay waxaa cirka maraya ama hawadan sare maraya in maxay la arki karo more practical in la daawan karo bal waxaan sidii u foomgaroobayo ama se dee duulimaadkan iyo dayaaradahan xagga sare hawada sare qabanaya waxay yidhahdeen waa dagaalkii labaadee dunida wixii ka dambeeyey ilan dayaaradii dagaalka labaad duniduna halkan dhow bay carari jirtay meel fog may tegi jirin halkan un bay ka bararaflay jirtay intii ka dambeysay ayaa transistorkan markii la heliya waxa kanba waxa suurtoobay in la samayn karo raadaradan waaweyn waxa suurtoobay diyaaradahan dheereey iyo waxa kale inay soo kacaan waxaasi waxay abuureen in la arki karo daruurtan iyo siday u samaysato ilaa iyo ay ka noqotay nusuusta qur-aankii siday u sheegaysay nusuusta qur-aankii sida ay u sifaynayso walidaalik waxaynu odhan karnaa masaladani waa almucjiza alcilmiya fi lqur'aan aw alicjaaz alcilmi fi lqur'aan waa fani runtii casriga kan aada loo daraaseeyey oo daraasaadkiisu alfaadda xadiiska markaad aragto ama alfaadda qur-aanka lafdi baad arkaysaa nin caalimi uu cilmi dhan kaga warramayo shalay aan akrinaya lafdu ljinaaba jinaabada maxaa la yidhaha looga maydho nin caalim muslima oo ku takhasusay bii'ada iyo talawuskeeda oo ka warramaya qofku markuu jinaaboobo waxa ku dhaca oo inay maydhashadu laabu tahay haddii kale inaan nadaafadaasi imanaynin ka warramaya yacni taxta ayi shacra nebigu sooma tilmaamin tin kasta hoostiisa janaaba ku jirta in qofku meel kasta biyaha gaadhsiiyo ka maydho scientifically bu wuxuu caddaynayaa shacro kasta hoosteeda in janaaba joogto yani marka aad tatabucdo waxyaabahan daraasaadkan cilmiga ee xadiiskee la tilmaamayo maalin dhawaydanyana waxaan akrinaya basarka iyo jinsiga cilaaqada ka dhaxaysa iyo qadulbasarku inta uu faa'iideeyo ama se daawashada waxaan saxiska la daawadaa inta ay waxqaribto ka warramayeen in caalimo muslim idan nusuusta qur-aanka markaad eegto iyo nusuusta axaadiista nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ka sugnaatay waxaad arkaysaa adila aada u tiro badan oo runtii aan odhan karo waa adilo kordhinaysa iimaanka ilan iimaanku yaziid wayanqus iimaanku waanu daciifa waanu koraa wuu korayo biladila buu ku koraa iyo biaaca labadaba biladila wuu ku koraa masale aad hal daliilu haysatay haddaad boqol daliilu hesho sugnaanshiyaheedu wuu kaaga sii badnaanaya siday markii hore kugu ahay idan biladila ilaahay subxaana watacaala iyo diintiisa waxaa daliilo makhluuqaadka alla abuuro dhan daraasadooda ayi makhluuq la daraaseeyaa oo kownkan yaalla waa daliil ku tusinaya maxay waxdaaniyat illaahi subxaanahu watacaala ilaah iyo kelinimadiisa idan caqiidada qofku way raasukhaysaa way si biaacana waa ku raasukhaysaa waxaan jeclay inaan iska soo koobo waxaan leenahay uun mas'alada tani waa mas'ala runtii daraaso iyo baxsi badan u baahan laakiin aynu ku koobaynoo leenahay marnaba suurtagal maaha inay iskhilaafaan xaqiiqa cilmiya oo xaqiiqo ah oo aan ahayn theory iyo nadariyaat iyo wax la filayo iyo kitaabka qur-aanka iyo sunada nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh yani kuxun bay ku xidhan tahay haddaad aragto iyagoo si uun isu khilaafsan inta ugu badan le ama nadariyadan syniska abaan sax ahayn ama ayadda sidan aad u tadkiiraysa aan sax ahayn ama si aqoonta basharka aan weli meeshii gaadhin maalan ilmuhu labiyo dhadigkuu noqonayo maxaa sababa synisku in badan buu waday waday waday waday waday kolba waxbaa la sheegi jiray beriyihii hore sixirada mar baa laodhan jiray haddaad waxaa samayso waxaa samayso markaad intaa samayso haddaad salaantaada u tagto inamay dhalaysaa waa uun aqoomihii basharku soo wadwaday waa la soo waday waa la soo waday hadday islaamtu waxay waxaan cunto ilmay dhalaysa hadduu ninku waxay waxaan cuno ilmuu dhalaya waa la soo waday waday waday waxay soo gaadheen xad markii dambe ay yidhaahdaan bes islaamtu shaqaba kuma leh cromsomiskeedu waa egas egas shaqo kuma leh waa uun ninka minmaa indaafiqa ninka uunbaa dakarka iyo unsuuba ka yimaada ninka oo keliya ayaa ah egas anwaay dabeetana labada san aayaadka qur-aani way sheegayaan ninka kan min maniyin yumna inuu ilaahay ka abuuro maxay adakara walunsa laakiin axaadiista nebiga waxay kaloo sheegayaan haweenka maageedu hadday culuwi ama sabqi sameeyaanna inuu unsa noqonayo ninka maagiisu hadday culuwi ama sabqi sameeyaanna inay maxay dakar noqonayo masaladaas isaarisku horuu fahmi kari waaye biyahan kuwan hadday kor noqdaan iyo kuwan hadday kor noqdaan waar egas iyo waygaba ninkaas sida bay yidhahdeen gabadho egas egas un bay sidaa leerto gabadho shaqo kuma leh ee waa ninkuun haddii egaskiisu la kulmo iyo haddii waygiisu la kulmo cromsoomka ninku maadaama uu isagu yani asliyan unuga qofka bini aadamkii ka kooban yahay waa lix iyo afartan cromsoom hal unugoo qofka bini aadamkaa ku jira ayuunbaa saddex iyo labaatan waa unuga taranta unuga tarantae gabadhu waa saddex iyo labaatan unuga tarantae ninkuna waa saddex iyo labaatan labadaa saddex iyo labaatanaad baa markay isu tagaan waxay noqdaan maxay lix iyo afartan unuga ragga ee taranta ayaa markaa wuxuu isugu jiraa mid saddex iyo labaatan dhadiga iyo mid saddex iyo labaatan laba ah haweenayda keedu waa saddex iyo labaatan dhadigoo qura bay leeyihin laakiin saddex iyo labaatankaa dhadiga haweenaydu hadday saddex iyo labaatankii dhadiga ninka la kulantana dhadig buu noqdaa hadday saddex iyo labaatankii laba ee ninka la kulantana nin buu noqdaa saa daraaddeed bay yidhahdeen gabadhu mar kasta dhadigunba ka soo socdo saa daraaddeed ma shaqaba kuma leh dhowaan wakti aada u dhow ayaa waxaa la ogaaday mas'alo dambe oo madaxeeda maje u rogtay waxaa la ogaaday beedka haweenku dowladda inta uu ku soo jiro inuu electrified noqdo dabeetana inuu ama positive noqon karo ama negative noqon karo ama neutral noqon karo hadduu positive noqdo iyo hadduu negative noqdo iyo hadduu neutral noqdo waa saddex qadiyadood oo kale nooca waxay kaloo ogaadeen manida ninku spamiska agaska iyo kuwa waayiga inay qaarna positive yihiin qaarna negative yihiin islaanta beedkeedoo negative ah xaaladuu joogo haddii maxaa aqbali karaaba hadduu negative maalan yahay negative iyo positive unbaysa soo jiitaa hadduu ka kalena negative yahay maxaa dhacaya way ereysaa idan islaanta beedkeedoo negative hadduu ninka labkaa kiisa labuu negative yahay maxaa dhacaya way ereysaa tanis male uu ku laboobo ee ilmaa dhalanaya waa inuu noqdaa un kan kale ee positiveka inuu la kulmo hadduu cagsiga islaanta beedkeedu yahay maxaa dhacaya kii positiveka bay ereysaa dee soomaaha miy kulmaan magnetismka markaa dhigan jirteen muxuu ahaan jiray wixii isu eegina waa waa kala yaacaan wixii kala gedisanina waa is soo jiitaan soo ma ahayn waxaynu hi islaanta beedkeedu wuu isbedeli karaa wuxuu noqon karaa positive wuxuu noqon karaa negative wuxuu noqon karaa neutral saddexdaba wuu noqon karaa labka iyo dhadigan uu odaygu sidaana midna waa positive midna waa negative idan chanceska inuu ka negativekii la kulmo kan waxay ku xidhantahay inaanu kani ahayn isna negative hadduu negative noqdo waa maxay rebelsion baa dhacaya markaa waxay sawireen markaa maridii ninka oo masalan intay kani negative noqotay kuwiisii negativeka ahay dib u soo yaacayaan inay baaska qabtaan xaggiisa daayay kuwii positiveka qura ay kusii socdaan idan janiskii labnimadu uu lumaya cagsiga janiskii dhadignimadu uu lumaya markay neutral-ka tahayna labadaba waa aqbalayaa bay yidhahdaan two different churches bay wadataa labadaba soo jiidan karaa idan hadda wakti aada u dhow maha wakti fogba scientifically wakti aada u dhow oo wali researchskeedii socdaan ba waxay ogaadeen inuu dakli ku leeyahay haweentu xaaladda ay ku sugantahay bale waxay idhahdaan seventy seventy to eighty days sanadkii ayay negative tahay seventy to eighty days sanadkiina waa waa positive inta kalena bay idhahdaan waa xataa maalmihii bay kuwa yihiin seventygaasi xagay ku dhacayaan waa masale kale xagay ku dhacayaan waa masale kale laakiin waxay leeyihin seventy to eighty days ayay negative tahay that means seventy to eighty days ayaa chanceska ugu badan uu yahay inuu noqdo ilmuhu lab seventy to eighty daysna chanceska ugu badan ilmuhu wuxuu noqonayaa maxay dhadig inta kalena waa chances isleeg bay leeyihin dhadig iyo labkuu noqonayo waxyaabo kaloo badan oo xukumaada waa jiraan عموما ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا waxaan leenahay saynisku koris buu ku jiraa koris ayuu ku jiraa maalin walba shalay waxaan la ogeyn baa maxay maanta la soo ogaanaya laakiin qaacidada rasmigii waxay tahay wax kasta oo taxta almushaahada yimaado oo intii ugu dambaysay la arkaa inaanu khilaafi karin nusuusta daahirkeeda caamka ee ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey qur-aanka iyo waxyigu qur-aanka iyo sunnada nebigu salawaatu ullahi wasalaamu aleyh sugaysa waxaan kusoo koobaya markaa mawduuca kani wuxuu baan isku dayay cumuumiyaadkiisa inaan sharxo ama juziyaadkiisa iyo amhiladiisu ahan yihin wakti badan iyo hadda in mawduuc gaara laga warramo waayo mawduuculjaniin oo qura laga yaabi lahaa laba saacadood saddex saacadood inuu qaadanayo inaynu isku dayno nusuusta soo aroortay inaynu soo aruurino qoladan kale waxay sheegeen inaynu soo aruurino sharaxno waxaa laga yaabaa roobka iyo sidii u da-oo qura nusuusta qur-aan iyo xadiis ku soo aroortay inaan soo ururino scientifical proofka soo aruuray inaan soo ururino isla inu muxaadaro waay yacni ayi mas'ala laga warramo waxaa laga yaabaa cilmiyan haddii la ysanaa uga warramayo inay u baahan tahay maxay saacaas laakiin waxaan rabaa inaan tilmaamo uun inuu yahay nooc min alicjaaz maanta dad badan oo culimo oo waaweyn oo faniyada tan khabiir